بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح السلم حالا ومؤجلا درسي شرع الدنبي أن قادني ama faqradii ugu dambaysa waxay ahayd walaa baycu maa fiihi riba bijinsihi radban ila laban wuxuu yidhi ma bannaana wax ribo ku jirto in jinsigiisa lagu iibiyo macnaha waxay riba gelayso oo ka mid a min alasnaafi ribawiya ma bannaana in lagu iibiyo jinsigiisa jinsiga waa mid asiga la mid a radban asigoo qoyan yacni markuu yahay mid radbiya oo aan si fiican u bislaan waxay culimmadu ku tusaaleeyeen karutab birutab ama arutab in lagu iibiyo bitamri rutabku waa nooc timirta ka mida soo maa laakiin man ahan timir si fiican u bislaatay maaha waxaa la mid ah alcinabu bilcinab cinabka markii la qallajiyo muxuu noqdaa waa zabiib idan zabiib zabiib baa lagu iibin karaa laakiin cinab cinab lagu iibinaayo ma bannaana buu yidhi sababtu waa maxay way cilleeyeen fuqahadu waxay ku cilleeyeen waxaa jaahil laga yaha bay yidhaahdeen sinaanta almumaathala hadda waa majhuula jaahil baa laga yaha maxaa yeelay rutabka markuu timir noqdo wasniga uu soo baxaayo haddii la miisaamo haddii la beego intuu beeggiisu noqonaayo ma la garanayaa hadda asoo rutaba yaa ma la garanayo sidaa darteed haddiiba mumaahalo jaahil laga yahay waxaa jirta qaacido dhahaysa aljahlu bilmumaahala kaalcilmi bilmufaadala in mumaahalo laga jaahil noqdo waxay la mid tahay ayadoo la yaqaano mufaadalada waxay la mid tahay markii aad jaahil ka tahay labadan inay isku wasni yihiin ama inay isku beeg yihiin haddii aad jaahil ka tahay waxay lama la macno tahay la mid tahay adigoo og inay kala sarreeyaan oy kala badan yihiin inay kala badan yihiin ma bannaan tahay markaa in la isku iibiyo meeshaasi maxaa soo gelaya maalan kiilo timira haddii laba kiilo timira lagu lagu iibiyo maxay noqonaysaa ribalfadli idan haddii laga jaahil yahana waa la mid haddii aadan hubin laba kiilo timira inaad laba kiilo kale aad ku iibinayso haddaadan hubin oo ay suuragal tahay inay wax isdheeraadaan waxay la mid tahay adigoo og inay wax isdheer yihiin aljahlu bilmumaathala waa kalcilm bilmufaadala in laga jaahil noqdo labada shay inay isku mid yihiin waxay la mid tahay ayadoo la og yahay mufaadalada iyo inay kala sarreeyaan ama ay kala badan yihiin ila laban ayuu ka soo reebay oo waxay leeyihiin caanuhu ayaga waa la yaqaanaa haddii la beego intay noqonayaan waa la garanayaa laakiin waxaan caanaha ahayn waxay yidhaahdeen jaahil baa jahli ayaa looga sugan yahay mumaathaladooda lama garan karo siday noqonayaan haddii ay bislaadaan sidaa darteed ma bannaana in lagu iibiyo walaa baycu maa fiihi riba bijinsihi radban ila laban radban wuxuu ugu qaydayaa haddii uu yaabis yahay uu qallalo markaa hadda waa markii la garanayay haddii la beegayo beeggiisana la yaqaano haddii la miisaamayana miisaankiisa waa la yaqaano qaala faslun wayasixu salamu salamku waa ansaxayaa buu yidhi xaalan wa mu'ajalan fii ma takaamala fiihi khamsu sharaa'id wuxuu ku ansaxayaa wixii shan shardi ay ku dhammaystirmaan asalam waa bimacna salaf labada kelimadna waa la isticmaalaa cinda alfuqahaa salafna way yidhaahdaan salamna waa yidhaahdaan culamada qaar ka mid a waxay yidhahdeen assalam waa luqatu ahli اlxijaaz wasalaf waa luqatu ahli اlciraaq reer ciraaq waxay yidhahdaan assalaf reer xijaazna waxay yidhahdaan assalam labada kelimadoodna waa isku macno laa farqa baynahuma maxaa la yidhaahdaa assalam fii tacriifi اlfuqahaa waxaa la yidhaahdaa caqdun calىa mawsuufin fi الdima muؤajalin caqd calىa mawsuufin fi الdimati muؤajalin bihamanin maqbuudin fi majlis اlcaqdi caqd calىa mawsuufin fi الdima muؤajalin bihamanin maqbuudin fi majlis اlcaqdi waxaa salaf la yidhaahdaa ama salam la yidhaahdaa caqdi iyo heshiis waxaa lagu heshiinayaa calaa mawsuufin mid la sifeeyey fi dimmati lagu sifeeyey cayn maahan iyo wax mucayana laakiin waa wax la sifeeyey oo qofkaas shaksiyadiisa iyo dimadiisa laga rabo asiga cahdigiisa iyo ballantiisii way mu'ajalin mawsuufkaasoo mu'ajalin ah mid la dibdhigaayo waxaana lagu iibinayaa bihamanin lacag lacagtaasoo maqbuudin la qibdoonaayo lala wareegayo fii majlisi alcaqdi majliska heshiiska lagula wareegayo majliska caqdiga iyo heshiisku ka dhacayo ayaa lacagtaa lagula wareegaya wixii tacriifkaas soo gala waxaa la yidhahdaa salam waana beec saxiixa wixii tacriifkaas soo geli waayana salam lama yidhaahdo tacriifka salamka markaa fiirisana waa dayn waa dayn qofi lagu leeyahay qofna uu leeyahay caqdun calaa mawsuufin fi dimma calaa mawsuufin fi dimma waxaa ka baxaya calaa mawsuufin fi lcayn wixii cayn ahaan loo sifeeyo lama ogola mana ku ansaxayo salamka maxaa loola jeedaa calaa mawsuufin fi lcayn waxaa loola jeedaa waxa la sifaynayo inay yihiin wax cayntoodii la yaqaano oo cayntooda lagu heshiinayo lama ogola tusaale ahaan qofaa maalan wuxuu wataa lacag lacagtaasi uu wato wuxuu rabaa inuu baabuur ku iibsado wuxuu u yimid nin baabuurta iibiya markaasuu yidhi baabuur iga iibi lacagtiina waa tan ala wareeg markaasuu yidhi garaashka fulaana meel hablo ku yaalla gaariga noocaasa ee midabka noocaasa leh ayaan kaa iibiyey lacagtana keen gaarigana waa keeni doonaa waxa hadda la sifeeyey ma wax fii qofkan dimadiisa iyo cahdigiisa lagu sifeeyo laga rababa mase waa wax mucayan oo meel yaalla waa wax mucayan oo meel yaalla lama ogola wax mucayan in salafka la geliyo cillada loo diidaayo waa maxay baabuurkaasi hadduu baabao ama musiiba ay ku dhacdo dhibaata soo gaarto ninkaana uu lacagta qaato hadhowta isqabsiyaa imaanayo oo wuxuu leeyahy gaarigan kaa iibiyey waa gubtay maalan ama waa baaba-ay gaarigii dhibaataa ku dhacday waana kaa iibiyey adaa iska lahaa ninkaana wuxuu leeyahy gaariga ima soo gaarin mana igu soo wareejin waa inaad lacagtayda isiiso meeshaa maxaa marka ka imaanaya khilaaf iyo isqabsi lama rabo waxaa la rabaa maalan hadduu gaari kaa iibinayo inaad tidhaahdo gaari sifadiisu noocaasiyo noocaasi ay tahay ayaan kaa rabaa lacagtina waa tanaa gaariga sifaadaad sheegaysaa laakiin cayn sheegi mayse waxa la diidaya hadda waa maxay waa inaad cayinto oo mid mucayana aada magacowdo lama ogola ee waxaad ku heshiinaysaan waa inay noqdaan wax sifaad leh sifaadkaas waxaa leh ma hal baabuura hal gaari miyaa shardiya shardi maaha adiga waxaad suganaysa marka ama baabuur ha ka gubato ama ha u taallo waxaad ka suganayso waa baabuurka sifaadkaas leh ama ha u yaal ama hadda kadib ha keeno heshiiska waxaad ku gasheen ma aha wax mucayana ee waa wax qofkan dimadiisa ku sugan oo asiga laga rabo loo yacni lagu leeyahay waa calaa mawsuufin fi dima waxaa ku baxaya marka waa fil cayn wixii cayn ahaan loo sifeeyo lama ogola mana gelaayo fi fi salaf mu'ajalin mu'ajalin maxaa ku baxaya hadduu xaal yahay marka uu taagan yahay maalan hadduu yidhahdo gaarigii waa kanaa lacagtii waa lacagtii uu dhiibo u yidhahdo lacagtii iga qabo gaarigaasna iga iibi asigana uu yidhahdo gaarigii waa kanaa oo la wareeg markaa salaf miyaa meesha taalla salaf ma ma taalla meesha beecu salaf markaa lama yidhaahdo ee waa beec xaal ahoo markaa taagan oo wax la kala iibsanayo kaasoo kalena salam ku ansixi maayo hadduu yidhaahdo gaarigii waa kanaa laakiin hadda ku sii maayo ee subuuc kadib aan ku siinayaa selaf ma noqonaya asagana selaf noqon maayo selafku waa inuu noqdo wax la sifeeyey fi dima oo mu'ajalahoo la dib dhigaayo wax waktigaasla taagan ma aha maxaa lagu iibsanayaa shaygaasi maqan ee la sifeeyey bihamanin maqbuudin fii majlis alcaqdi lacag lala wareegay lacagtaasna waxaa shardiya in lagula wareego fii majlis alcaqdi majlis alcaqdi maxaa loola jeedaa waa majliska iyo fadhiga iyo gogasha ay heshiisku ka dhacayo waa inaad lacagta ku wareejisid idan lacagtii waa la hormariyey wixii la iibsadayna waa la dib dhigay laakiin waxaa la iibsanayo waa wax mucayana yani waa wax sifaysan wax mucayan waa wax sifaysan oo laysla yaqaano sifaadkooda waxaana shardiya haddii nooca waxaas aad dalbanaysa dhowr nooc uu leeyahay waa in nooca aad dalbanaysa sii cadyah maalan hadduu waxa lagu heshiiyey ay tahay bariis in la soo iibiyo oo qofkan yahay qof dukaan leh qofkaa kalena uu yahay midba ka ganacsada beriiska keena beriisku waa noocyo badan yaha soo maa ma wuxuu leeyahay beriis io kan keliya miya maaha beriiska waa inuu sifeeyo noocuu yahay noocaasi hadduu sii kala farcamo qaabkuu sii yahay calaa kulli xaal wax waadixa oo waxaa la rabaa inuu ku hortaagan yaho kale inay noqdaan waa laga maarmaan si hadhowtii isqabsi iyo war uusan meesha u imaan biamani bihamanin maqbuudin fii majlis alcaqdi lacagtaasina waa inay tahay mid majlisulcaqdiga lagu wareejinaayo oo qofkii baa'ica ahaa ee wax iibinayo lagu wareejiyo kaasaa waxaa la yihahdaa baycu salaf qaala wayasixu salamu salamku waa ansaxayaa buu yidhi xaalan wa mu'ajalan xaalan xaaladda markaa la taagan yahay waa mu'ajalan iyo asoo la ta'jiilinaya intaba wuxuu ku ansaxayaa fii ma takaamala fiihi khamsu sharaa'id wixii shan shardi ku dhammaystirmaan kow an yakuuna madbuuطan bisifa waa inuu yahay mid dabdisan bisifati sifa lagu dabdiyey oo lagu xihay wa an yakuuna jinsan yani madbuuطan bisifa muxuu ula jeedaa sifadiis waa inay dabdisan tahay oy waadix taho la wada yaqaano oo kan wax iibsanaya iyo midka iibinaya labadaba ay ku heshiiyaan sifaadka uu leeyahay sheegaasi wa an yakuuna jinsan iyo inuu yahay jinsi lam yakhtaliط bihi hayruhu hayrkii uusan dheehin waa inuu noqdo jinsi hayrkii uusan ku darnayn maxaa yeele haddii hayrkii ku daran yahay mid walbaahi nasiibkiisi intuu la eg yahay lama garanaayo meeshaa jahaalaa soo gelaysa culamada qaar waxay ku tusaaliyeen nooca tarada ka mid ah oo waxay yidhaahdeen laysku dardaro noocyo kala duwan oo laysku daraayo markuu mukhtalid yahay oo shayga laysku daro waxaa laga yaabaa waxaa laysku daraya inay kala qaalisan yihiin kii qaaliga ahaa loo yareeyo nisbada kii rakhiiska ahaana nisbada loo badiyo waxaa kaloo suuragala in midka rakhiiska nisbadiisu ay yar tahay oo kan qaaliga uu badan yahay waxaa suuragala inay isku dhigmaan haddii marku uu noqdo jinsigaasi wax isku daran oo waxyaabo kala duwan oo laysku keenay uu noqdo meeshaasi waxaa soo gelaya jahaala hadhowt waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo aniga uma malaynayn noocaan inuu ku badan yahay waxaan u malaynaya inay isku dhigmeen ama ay isku qalmaan maya lama ogola salaf ma gala kaasoo kale shardi waxaa ah jinsigaasi in kayrkii uusan ku darnayn oo hal jinsi oo saafiya uu yahay walam tadkhulhu naaru naarna aysan gelin liixaalatihi si loo wareejiyo xaaladiisa looga wareejiyo waa in dabi u gelin oo naar aysan u gelin walam tadkhulhu naaru liixaalatihi waxay ku tusaaleeyeen kalkhubsi waa sidaa khubsigoo kale muufadoo kale dabay gashaa soo maaha oo waa la dubaayaa wixii dabku sidaa u ta'hiirinaayo uu saameyntaas weyn ku leeyahay liixaalatihi waxay yidhahdeen maya ayadana salaf ma gasho laakiin wixii dabi ay gasho ama dab la geliyo litamyiizi loo geliyo waa ka duwan tahay liixaalatihi litamyiiz farqiga udhexeeya cajiinka intaana muufo laga dhigin ka hor xaaladuu ku sugan yahaa soo maa markuu muufo noqdo oo la dubana dabkii muxuu u bedelayaa xaaladiisuu ka bedelayaa xaalad kale u bedelayaa oo inay khubsi noqoto ah ixaalaa gashay laakiin waxay yidhaahdeen haddii dabka wax lagu kala soocayo oo masalan dabka markii la saaro subaga iyo caanaha lagu kala miiraayo dabkaas la saarayo taasoo kale liixaalatihi miya mase waa litamyiiz waa litamyiiz hadday tahay litamyiiz waa bannaan tahay salaf way gelaysaa ama salam laakiin hadday tahay lilixaala maya salam geli maayo wa anlaa yakuuna mucayanan waana inuusan noqon mucayan shaygaas la sifaynayo waa inuusan wax mucayana ahayn waata hadeeta tusaalaynayno oo waxayba ku jirta tacriifka calaa mawsuufin fi dimma waxaa laga saaraya soomaahin fi lcayn waa shardigan aw anlaa yakuuna mucayanan waxaa salafka gelayana waa inuusan mucayan ahayn wax mucayana oo tilmaaman oo laysla og yahay waa inuusan ahayn shay cayntiisa waa inuusan noqon walaa min mucayanin mucayanna waa inuusan ka mid ahayn muxuu ula jeedaa walaa min mucayanin wuxuu ka wadaa haddii masalan dhowr looro bura ay meesha taallo qofkan wuxuu gadanayana ay bur tahay markuu lacagta dhiibo hadduu yidhaahdo raashinka aan kuu keenayo ama burka aan kuu keenayo jawaanadan burka ku jira wax ka mida waay markaasi maxay noqdeen waa min mucayan wax mucayana qayb ka mida ayuu noqday wixii salafka la geliyey ma bannaano labada waa isku dhow yihiin mucayan iyo min mucayan mar walba waa wax tilmaaman shaygu inuu yahay mucayan ama inuu ka tirsan yahay wax cayiman wax cayiman hadda meesha yaalla waa maxay waa jawaanadan soo maaha jawaanadan meesha yaalla dhammaantood ma aha wax lagaa gadaayo haddii dhammaantood aada gadanayso min mucayan miyay noqon lahayd mase mucayan waay waa mucayan marka laakiin haddii bacdi ka mida laguu sheego bacdigu macayiman yahay marka bacdiga si gaar uma cayinna laakiin wax cayiman uu qeyb ka yahay bacdigaa si gaar uma cayinna laakiin wuxuu ka mid yahay wax la cayimay oo jawaanadaas qeyb ka mida waay labada midna ma bannaan wa anlaa yakuuna mucayanan waa inuusan mucayan noqon walaa min mucayanin mid la cayimay qeyb ka midana waa inuusan noqon ee waa inuu noqdo wax la sifaynayo oo wax mucayana aan calaaqa la lahayn uma lisixati almusallami fiihi kadib wuxuu yidhaahday sixada iyo sugnaanta waxa la sallimaayo waxa la sallimayo waa badeecadii la dhiibaayey waxaa ku waxaa u sugnaada buu yidhi amaaniya shuruud amaaniya sharaa'id siddeed shardi ayuu leeyahay waxa la sallimaya la dhiibaya sixadiisa waxay leedahay siddeed shardi wahiya sideeddaas shardi waxaa waaye an yasifahu inuu sifeeyo bacda dikri jinsihi wa nawcihi markuu jinsigiisa sheego iyo nowciisa markuu sheegay kadib inuu ku sifeeyo bisifaati sifaat allatii sifaatkaasoo yakhtalifu biha hamanu lacaguhu ay isku khilaafayaan qiimaha ay isku khilaafayo wuxuu leeyahay waxaan salamka ee la sallimaayo shuruudday ku ansaxaysa waxaa ka mid a markuu qofka nooci sheego jinsigii la sheego waa inuu sheegaa sifaadka keeni kara in qiimuhu iskhilaafo wixii ayagoo isku nooca isku jinsiya ayaa haddana waxaa laga yaabaa inay jiraan sifaad kale oo isdheer yihiin oo sifaadkaas sababtood qaarna uu qaali ku noqonayo shaygu qaarna uu ku noqonayo rakhiis maxaa laga maarmaan ah in sifaadkaas dheeriga ah ee shaygaasi gaarka uu qaali ku noqonayo ama rakiis ku noqonayo waa inuu sheego waa inuu yidhaha sifaadkaas sifaadkaas ayuu shaygaasi wataa wayna dhacdaa ayagoo wixii isku nooc ah oo isku jinsiya ayaa haddana waxaa laga yaabaa sifaad gaaray leeyihin inay ku kala horreeyaan inay kala adag yihiin hadday masalan ay yihiin baabuur ama kaba iyo wax la iibinayo inay kala xoog badan yihiin ayagoo isku shirkada isku midaba ayaa waxaa laga yaba inay kala xoog badan yihiin oo hadda waxyaaba badan waxaa jira la yidhaha birime iyo sugunto loo qaybiyo soo maa ayagoo haddana isku nooca isku jinsiya sifaad gaaraysa dheeriyi waa laga maarmaan in la sheego haddii la sheegi waayo waxaa laga yaabaa ninka inuu yidhaha aniga waxaan rabay nooca birimadu ahaa kanna waa sugunto adigana aad tidhahde maya aniga noocii suguntada ahaan ku fakiray ama aan ku xisaabtamayo maya wax walba oo mugdi keenaaya waa in beeca laga saaro waa inay waadix noqdaan ay cad yihiin wa an yadkura qadra wa an yadkura qadrahu waana inuu sheego qadarkiisa bimaa yanfi ljahaalata canhu waa inuu ku sheego wixii jahaalada ka anfinaya qadarka uu la eg yahay waa inuu ku sheego wixii jahaalo ka anfinaya jahaalada muxuu la jeedaa wax alla wixii keeni kara in laga jaahil noqdo waa in wix ka anfinayo uu sheego ou si waadix u caddeeyo qadarka iyo intay la egyihiin wain kaana mu'ajalan hadduu mu'ajal yaho la dib dhigayo dakara waqta maxallihi wuxuu sheegayaa waktiga maxalkiisa iyo meesha waktiga uu dhacaayo ayuu sheegayaa haddii muajal yaho la dibdhigay wuxuu sheegayaa waktiga loogu talagalay ee magacaaban ayuu sheegayaa matalan wuxuu leeyahay bil kadib sanad kadib laba sano kadib waa cayimaya wa an yakuuna mawjuudan waana inuu noqdo waxaas loo la iibsanaayo waa inuu noqdo wax yaalla oo la helayo cinda alistixqaaqi markii la muto agteeda fi lgaalibi sida gaalibka cinda alistixqaaq yacni qofka markuu mudanayo waxaan oo ay xaq u leeyahay in wixiisa loo keeno waa inay wuxuu mawjuud yihiin fi lgaalib sida gaalibka waa in la heli karo laakiin waxaan la heli karin ama aan suuragal ahayn in la helo ama ay adag tahay in la helo ma la geli karo salaf wa an yadkura waana inuu sheego mowdica qabdihi meesha uu kula wareegayo oo uu ku qabdoonayana waa inuu sheego wa an yakuuna hamanu lacagtuna waa inay noqoto macluuman wax la yaqaan lacagtu waa inay go-anta ii keen waa heshii doonnaahe beec maaha ii keen waa heshii doonnaa hadhowtina aad tidhahda maya maba u malaynayn qiimahaas wuxuu inay joogaan markuu kuu keeno kadib ma la yeelaayo lacagtu waa inay tahay mid la yaqaan qiimihii lagu heshiiyey bal la hormariyo wa an yataqaabadaa waana inay la kala wareegaan lacagtii qabla tafaruqi intaan la kala tegin ka hor majliska waa in lagu kala wareego tacriifkana waa ku jirtay biamanin maqbuudin fii majlis alcaqdi fii majlis alcaqdi maxaa lagu saarayaa kala tagaa lagu saaraya marka waa in majliska lagu kala qaato qabla tafaruq intaan la kala tegin ka hor wa an yakuuna caqdu salami caqdiga salamka ama heshiiska salamku waa inuu noqdo naajizan mid fula waa inuu noqdo laa yadkhuluhu geli maayo khiyaaru shardi khiyaaru shardi geli maayo khiyaaru shardi wax la yidhaahdo ma gelayaan salamka oo lama ogolo inuu galo khiyaaru shardi macnaheedu waxa waaye in shardi la xiro oo qofka uu yidhaahdo waxaas yacni muddo intaas la egaan fiirinaya ama waxaasi waxaasaa shardi ii ah haddii waxaasi laga waayo anigu khiyaaran u leeyahay inaan ka noqdo maya khiyaaru shardi ma furna sababtu waa maxay waxay yidhahdeen culammadu sideedaba baycu salaf nooc qararaha ku jira laftirkiisa nooc qarara ku jiraabay laakiin qararha ku jira waxaa loo baneeyey bay yidhahdeen lilxaajati qararka ku jira ma badna xaajo iyo danaana loo baneeyo qararka ku jira waa maxay qarar ku jira waxaa waaye lacagtiina waa lagaa qaatay wixii lagaa iibiyana sifaad uunbaa sheegtay waxaad hadda hubto inaad helaysid boqol kiiba boqol maaha laakiin sharcan maxaa loo ogolaaday waxaa loo ogolaaday dantaa keenaysa haddii mar walba la yidhaahdo qofkii asagoo wixii u baahan haddii la yidhaahdo mar walba wixii waa inay xaadir noqdaan oo mar walba ay yaallaan marka qaar waxaa dhacaysa waxyaabaan aalin qofka inuu u baahdo kii baa'ic ahaana waa u baahan yahay waxaa laga yaabaa inuu lacagta u baahan yahay badeecadduna ay usoo socoto ama uu doonayo inuu keeno laakiin uusan markaa haysan lacagu wax ku kala furdaamiyo kan mushtariga laftirkiisana inuu badeecadaas sii iibsado faa'iida ugu jirta oo waxaa laga yaabaa inuusan helin ama horti ay dhammaato calaa kullin masaalixa ku jirta mafsadada ku jirta iyo maslaxada ku jirta midee haaliba tee raajixa maslaxadaa raajixa waxay yidhaahdeen marka ayadoo marka horeba lilmaslaxa loo baneeyey haddii haddana la yidhaha khiyaaru shardiga lagu xirayaa ma soconaysa yidhahda marka waa in khiyaaru shardi meesha laga saaro laa yadkhuluhu khiyaaru shardi khiyaaru shardi ma gelayo khiyaaru shardi maxaa ku baxaaya khiyaarulmajlisku waa gelayaa khiyaarulmajlis waa gelayaa laakiin khiyaaru shardi ayaan gelayn intaa sheikhu raxmatullah caleyh wuxuu kusoo khulaaseeyey baycu salaf ama baycu salam baycu salamna waxaa asal u ah xadiid ibni cabaas radia allahu canhumaa oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen ana nabiya sala allahu calay waslama qadima almadiina wahum yuslifuuna ahimaara asanata wasanatayn ayagoo himaartii iyo mirihii hormarinaya sanad ama laba sano ama saddex sano markaasuu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam man aslafa fii shayin falyuslif fii kaylin macluum wa wasnin macluum ilaa ajalin macluum qofkii wax hormarinaya salafku waa hormarinaya qofkii wax hormarinaya falyuslif fii shayin macluum fii kaylin macluum wa wasnin macluum ilaa ajalin macluum ha hormariyo beeg la yaqaano waa inuu macluum yahay beegga waa inuu macluum yahay shuruuddana waa ka mid ahayd wa an yadkura qadrahu bimaa yanfi ljahaalata canhu waa in qadarkii uu sheego hadduu waxaasi wax la beegaya ay yihiin beeggu waa inuu mucayan yahay toban kiilo boqol kiilo intay yihiin waa inuu cayiman yahay wa wasnin macluum hadduu wax la miisaamayo yahana wasniga iyo miisaanku waa inuu macluum yaho la yaqaano haddii la beegaayo waa macluum haddii la miisaamayana waa inuu macluum noqdo ilaa ajalin macluum ilaa wakti la yaqaan muddada iyo waktiguna waa inuu yahay macluum muddo iska furan heshiis maaha sax maaha maalan inuu yihahdo lacagta qa- aan kaa qaad yani keen badeecadana waa kuu keenaya goormaad ii keenaysaa markay beerta iisoo go-do beertaada allahu aclam inay soo go-aysay in kale waxaaba laga yaabaa inay musiibo rabbaaniya ku dhacdo baaba'do maalan beeruu leeyahay digiraad ka iibsanaysaa wuxuu leeyahy digirtaa ii soo go-aysa laakiin digirta goormay soo go-aysaa waxaa suuragal inay bishaan soo go-do waxaa suuragala laba bil kadib waxaa suuragal inaysan weligeedba wax ka imaan hadhowta meesha waxaa imaanaysa marka beertii aan kugu xiray waxba waa ka soo dhalo waayey lacagtiina waa igu tagtay sax maaha waa in muddadii macluumata ama beertaada ka keen ama meel kale ka keen raashinkii lagu heshiiyey sifaadka uu lahaa waa inay muddo macluuma leedahay muddadu hadday sanad tahay qofkaasi muxuu suganayaa sanadkuu ka suganaya sanadkaasi ama wax usoo go-aan ama yaysan usoo go-in waxaa laga sugayaa sanadkaas inuu muddadaas u keeno wixii lagu heshiiyey xagga sifaadka iyo xagga wasniga ama beega intaba wixii lagu heshiiyey waa inuu ku keeno waxa sidaa loogu adkeynayana waa dareemaysaanoo waa waxaa la diidayaa dood iyo muran iyo isqabsi inuu beeca galo sharcigu waa sharci xakiima dadkuna waa adduunye jecel yihiin lidaalika maadaama adduunyada la jecel yahay xarkaha loo badiyay dadka iyo quyuudda iyo waxyaabaha lagu xirxiraayo si aan qof kale qof kale xaqii u cunin oo aan la ysku khiyaanin ama qarar iyo khiyaano aysan u imaan haddayna dadku ku tacaamuli lahaayeen sida sharcigu tusinaayo khilaafba ma imaadeen fi lbuyuuc maxaa yeele qof walba xadkiisaa celi lahaa qof walba hadduu shuruuda ku soo aroortay beeca ay ilaa- la ilaalin lahaa labada jaanibba hantidan waa u barakoobi lahayd khilaafkuna waa yaraan lahaa buyuucduna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu daran oo muxaramaadka iyo mukhaalafaadka lagu galo ganacsiga oo meelaha ugu khatarsan waay khiyaanadu iyo qararkuna aad ugu badan yahay in wax laysku duugo oo wax laysku qariyo beeca aadu ugu badan yahay xataa kutubta waa lasku qarinaa kutubta waa laysku qarinaya kitaab buu ka ganacsanayaa diiniya markaasaa waxaa laga yaabaa inuu kitaab uu ceeb ku og yahay ama uu waxyaabo qaladaada ku og yahay inuu dadka ka iibiyo waxaa laga yaabaa dabca liidata inuu ku yidhahdo waa dabcadda ugu fiican lama helo ayadoo kale waana midda ugu liidato ugu xun qofkaana ma yaqaan dabcaddaa inay xun tahay in kale waa ka iibinaya kitaabuu kuu sheegayaa kitaabku kuu sheega kitaab baan ahayn ayuu kuu keenaya kitaabkaa ku heshiisan midaan ahayn oo kuu keena su kuleeya kan kanaan kuu hayaa hadhowtina wuxuu leeya asaan ku heshiinay meel walbay gashaan marka qof walba muslim waxaa ku waajiba markuu ganacsanaayo inuu ganacsigiisa u bandhigo sharciga ilaahay oo sharciga uu waafajiyo si ay u noqoto hantida uu cuna yani waxa uu cunayo ama xoolaha uu cunayo mid xalaala uu xaaraam iskaga ilaaliyo maxaa yeele jir walba oo xaaraam ku dhasha nebigu muxuu yihi calayh isalaatu wasalaam annaaru awlaa bihi ayumaa laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi hilib walboo xaaraan kusoo dhasha naaraa ku xaqnimo badan haddaad marka xaaraan isku daldasho jirkaaga jahanimuu mudan yahay waa khatar ilmahaaga inaad xaaraan ku korisana waa khatar si markaa xaaraam oo dhan aad iskaga dhowrto haddaad ganacsanayso iska ilaali tillaabada meeshaad dhigayso shaygan aad ka ganacsanaysa mubaax ma yahay qaabkaad uga ganacsanaysa sharcigu ma ogol yahay marka koowaad waxaad ka ganacsanaysa inuu xalaal yahay waa inaad iska fiiriso hadduu xalaal yahana kayfiyada iyo qaabkaad uga ganacsanayso waa inaad iska fiiriso inuu xalaal yahay fain sadaqaa wabayana buurika lahumaa fii beycihima sidqigana inaad laasimto fi lbuyuuc waxa kuu yaallay badeecada kuu taalla haddaad ceebku og tahay waa inaad tidhahdo waxaasan haya ciladaasi ceebtaasna waa leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray nin raashin iibinaayay raashinkiina waa raashin roob ku da-ay qeyb qallalnayd oo raashinka ka mid ah ayuu kor soo mariyey intii qoynaydna hoosuu mariyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam gacantuu hoos u geliyey raashinkii markaasuu wuxuu soo saaray qaybtii qoyneed markaasuu yidhi maa haada yaa saaxiba acaam war ninkaa cunada iibinayo waa maxay buu yidhi tan waxaan waa maxay markaasuu yidhi yaa rasuula allah asaabathu samaa rasuulka ilaahi roobaa ku da-ay buu yidhi markaasuu yidhi hallaa jacaltahu fowqa acaam hadduu roob ku da-ay qoyaanka maa kor soo maris maxaa hoos ugu qarinaysaa man gashanaa fa laysa mina qofkiina khiyaana nagama mid ahan buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam ninkaasi nooc min alkhiyaana uu sameeyey maxaa yeeley qaleelkiiba uu kor soo mariyey qoyaankiina hoos uu mariyey waxaa la rabaa marka beeca iyo ganacsigu haddaad shaqaysanayso waa inuu noqdo wax bayina oo waadixa oo cad oo aadan khiyaanin dadka muslimiinta waxa kaa soo gelaya haddaad ganacsi xalaala aada ganacsato maalka iyo hantida kaa soo gelaysa ilaaha kuu barakeynayo subxaana wa tacaala haba yaraatee wax yarba ha noqdaan ilaaha kuu barakeynayo laakiin ganacsi badan hanti fara badan oo laga jamciyey min xaraam ilaahay barakay maayo subxaana wa tacaala wain kadabaa wakatamaa muxiqat barakatu baycihima sidoo qofka marka xaaraam iskaga ilaalin karaa fi lbuyuuc waa inuu barto axkaam lbuyuuc axkaamta beeca waa inuu barto ribo maxaa la yidhaahdaa xaggay gashaa ganacsigaaga ma ku jirta mase waa ka maran tahay buyuucda muxaramada maxaa ka mid ah shuruudda beeca maxaa ka mid ah waa inaad barato markaa waxaad shaqaysanaysaa adoo ku sugan calaa basiira iskana ilaali kara waxyaabaha muxaramaadka wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin